gudoomiyaha deegaanka ceeldheere ee gobolka galguduud siciid cali shire iyo maamulaha isbitaalka deegaanka ceeldheere doctor said cumar oo marti ku ahaa barnaamijka caafimaadka redio daareer ayaa codsi u dira dowlada federaalk soomaaliya hay-adaha samafalka iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug iyo cid kasta oo qeyb ka qaadan karta horumarinta arrimaha bulshada gaar ahaan caafimaadka waxa ayna dalbadeen in laga garab siiyo xoojinta adeegyada caafimaadka deegaanka mas-uuliyiinta ayaa sheegay in deegaanka adeegyada caafimaadka ee haatan ka jira aysan si guud ugu filnayn bulshada deegaanka ceeldheere iyo deegaanada hoos yimaada ka labaad wasaaradda caafimaadka oo maaragtay laga siisay arrimo badan oo maaragta muhiimna u ahaay maaragta nooga qabatan waa umahad celinaa waxaa kaloo aan meesha ka baxsanayn jaaliyadda oo maaragtay garab weyn ka qaadatay waxaan marka si guud ahaan oo ama maamul ahaan ama jaaliyad ahaan ama maaragtay kadegaan ahaanba u codsanahe oo magacii deegaanka ku hadlaaya degmada ceeldheere ku hadlaaya in maaragtay isbitaalkaas sidii maaragtay waxa way loo bilaabay yihiin qalabayntiiyana loogu dhamaystiri lahay si aan uga kaaftoono in maaragtay la aado meelo dheedheer oo masaafaan loo aado maaragtay caafimaad intaasaan ka codsanaa maamulka iyo jaaliyaddu inay maaragtay garab wixii ka dhiman isbitaalkaas in lala dhamaystiro
dhalinta kale ama waxgaadka kale ama aqoonyahanada kale ee deegaanka soo jeeda ayakana insha allah waxaa urajeynayaa insha allahu tacaala inay ka qayb qaataan horumarka iyo siyaataanka horumarka caafimaad ee deegaanka ka jira waxaana rajeynaya insha allahu tacaala in horumar ballaaran laga samey doono adeegyada caafimaad ee deegaanka deegaanka ceeldheere ee gobolka galguduud ayaa ka mid ah deegaanada soo koraya ee hoos yimaada magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug waxaana hadda deegaankaas ka jira isbitaal ay hirgeliyeen bulshada deegaanka oo qaab isxilqaana ku dhistay walow markii dambe ay taageero ka heleen hay-adda meris iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug hase yeeshee hadda aysan dhammaystirneen adeegyada caafimaadka ee isbitaalka deegaanka ceeldheere